lixdan iyo shantuun arday oo dhammaysadan xifdinta qur-aanka kariimkaiyo kutubo diini ah iyo weybaa hafladlanka goboday magaalada baydhabo hana sowal ku baradeen macadka al rashaad munaasabada qalanjibinta ardayda weybaa ku qayb galay maamulkaiyo macalimiinta madarasada waalidiin culmo ardayo marti sharaf kala ankoreen maamulka higeenka macadka al rashaad iyo waliba uuse faahfaahin ku biyey ujeedka langoboday munaasabadun iyo marxalado iyo markaas hamreen ardaydun antio ka guda jareen baradowka qur-aanka kariimka xaafadda bayhaw walibaa laka daha furay macadurashaad macadkaas walibaa usun istaagay waana fiiriyay baahiyaa ee ka jarta xaafadda yoolanka dhibqaba macadnanka taalna mise goobdiiniya wallaka bardownan hay waana adtisin arga haytan arday qiima qaa'il leh waana qurxiya hayan xaafadda xafladda antaasoo dhan dadaal iyo juhdiya lahkadeeri walibaan mahadnagaane dhalinyartii macalimiinta ahaayeen in iska jaran magali bilaan waan handhabar adeegan sidii bulshadatiidioo jaahilnimadan kabiilahayan dhammaan maamooyinka inta fidhiyan walinka bishaarayaane walidaadiyo kabilaawo tutumiishan ilaa iyo siyeetan sagaalan iyo galaasa afranka makakana macadurashaad walaka barakor adiina hobad hanjeesata hoogaleta oboodaleta wala baradakort jaahilnima kadhimatoy jaahilnima kuwaayeloy walbaroy antolini fidia maamooyin waana argo doontaa aqoontiyo lahbar intaani ka bandhiko doonan sida hata lamad arday cajiibka lahayan wal hanin bandhikeen migila wal hanin bandhiko doona gebri wal hanin bandhiko doonta waana isla argo doon hobileer macadun rashaad ame furin hille see furin hille kisa laaka biiro kor macadun rashaad hiraabti hirine hiraabtiya shaqaysoy wal habaroy maadiga haweydiisoy hoolada haweydiisoy macadun rashaad siyaasa buura iditisla furi ilaa iyo tumilama saafurinya aqib gal korta macadun rashaad dhinaca kale hana ku mid ee martida ee ku qayb galay munaasabada ayaa ardayda kala dardaarmeen inay sii baradaan diinta islaamka haddii tasawurkan sanagadi aan maray inay matiisna waraabtan meeldaardeerasan unagaten lankoota kormayleeray unagaraa dhumay hamiin qamala weydiyaay iraabtiyallaa helay mererid maagalain halimaatabakumeer siukuamakunailuwaisnaamunkilahay dadkibu boran neefborisano amemboismere maagalain halimaatabakumeer hobisi maagalain haliatabakumeerti dadandugoyten hortumato waliba dhahaa ardaydii dhamaysten kitaabadii iyo abardino oo qadan bedeladahay waliba dhahaa hambaliyo tan lamaad se oo la ogiyo baniaadanka wayba baniaadanka nagaday ama qiimo kuwaadadayhe markiuse walbarado oo maydharaas nafti jaahilmada ku saara haddii barakba shalbadaliyin baniaadankii oo bahaa-inta kale walibaha caqliga ilaahaysi markaan ana oo kasbado korta hoobay dadka oo laamiyatu duwadi akhyaaro waka jaray se aan sabab sidee la isoo caafimaadka waftigaa uu jiray ad awalbaba korto maydharaaso nafta jaahilka saaro korta se maydharaa in sabab sidaasantiyaada jaahilnada kabaaqahaata waa eedan homo maybaan gahandiyaane macalimiintii iyo ardadii iyo waalidiintii afradan qiimaha badan wada shaqeey gaar ahaan way hamahnafaday wadaagtay ama tacliimkay qaaliga ah qaaligana ah qaafidkana ah sheekhana ah ee ustaad bukhaari macalinu ilaahay bay dhahaan aka xifdii ad oo kalena ilaahay animatihi xaqiiqdii iyo wala barada oo qofka bini aadin ka dadaalo loo sameeya may ku dardimaasa qiimaha shaksiga oo usuleeya ku hor may ku horeyta waa in usu xelaa jid oo usu maran karo oo tadbiiq ka sameeyn karo la hagan karo maadnagaane macalimiintii ashyaaqdii oo ka horeysa ustaadka oo wakti badan geliy juhdi badan geliy soo kuweydiyaana kasab iyo xoolo soo kuweydiyaana si suwansiin bara macadka al rashaad iyo wayba ku mid ayaa macdiyada qur-aanka kariimka laka baradoo ee ka yeelan magaalada baydhabo